waagi hore yurubta iyo maraykanka waxay u diidanayeen ukraine inay isticmaasho hubka maraykanka iyo especially midkan ingiriiska ee gantaalada meelaha fogfog dhulka ruushka inay ku ganto oo saddex boqol oo kilomitr iyo wax ka badan gaara laakiin hadda waxaad moodaa maamulka biden ee kasii tegaya xafiiska inay ogolaadeen oo alreadyba ay isticmaasho ukraine yiraahdeen waad u isticmaali kartaa in halkaasi maaragtay aad dagaalkaa iyo halkaa aad ku isticmaasho taasoo keentay in ukraine ay ku ganto gantaalla ay leeyihiin maraykanka iyo mid dowladda ingiriisku ay leedo iyadana walwal weyn keenay weliba maraykanka waxay u ogolaadeen inay isticmaalaan miilooyinka dhulka lagu aaso marka dagaalka waxaad moodaa maalin maalinta ka dambaysa in lagu sii dhowaanayo ruushkana uu caraweyn ka muujiyay arrintaas aad moodaba in dagaalkii saddexaad adduunka ayaa soo dhow ayaabaad leedahay qaabka iyo sida ay wax u socdaan marka falcelinta ruushka ee ku aadan isticmaalka gantaaladaasi ee ukraine maxay noqotay
runaantii ruushka markii lagu isticmaalay already action ahaan ay ukraine isticmaashay waxa uu ruushkuna car ahaan maaragta hadalla iyadoo ay jiraan ayaa haddana baarmaanka ruushka ayaa wuxuu fududeeyey ama uu maarata putin baarmaanka ka ogoleysiistay in xitaa nuclearka uu haysto ruushka sidii waagi hore ay u adkayd oo ahaa in waddan nuclear ah hadduu kusoo weeraro nuclear waddanka ruushka in looga jawaab celiyo haddeerse uu nidaamkii sharcigii uu bedelay oo baarlamaanka horgeeyey ay u fududeeyeen inuu isticmaali karo sida haddii waddan aan nuclear xitaa haysan haddii garab uu u yahay waddan kaloo nuclear haysta isla soo dagaal tagaan in loo isticmaali karo taasoo aad boodaysa in ukraine uu uda leeyahay iyo yurubteeda kale oo ah inuu isticmaali karo anytime waayo ukraine ma haysato laakiin wadamada garabka siiya sida ingiriiska maraykanka faransiiska waxaaso dhan wada nuclear bay ku wada hubeysan yihin marka wuxuu fududaystay xitaa haddii xaaladdu ay noqoto qaranka ruushka inuu khatar galay inuu isticmaali karo ayuu maaragtay uga jawaab celiyey inuu maarata baarlamaanka ogoleysiisto iyo isagoo maaragtay laleeyahay hub badan ayuu kusoo koray oo weliba uuna isticmaali jirin hadda laakiin uu aada u kordhiyey taasoo laisleeyahay amaad dhul weyn ama wax badan oo hadhow korkortanka marka uu yimaado trump hadduu xafiiska yimaado wadahadal baa dhici doona inuu maaragtay strateji ahaan meelo badan iyo wax badan uu sii haysto oo isagoo haysta ay wadahadal ay bilaabdaan marka waxaad moodaa ruushka inuu aadna uga carisan yahay una diyaar garoobay haddii reer galbeedku ay dhibaatada ka dhaafi waayeen inuu isticmaalo nuclearka dabcan ukraine waxay isticmaashay gantaaladaasi dheereeya ama riddada dheer ruushkana tallaabooyin ayuu kaga falceliyey marka falcelintaas iyo gantaalada ay ukraine isticmaashay iyo xiisadan soo korortay maxay ka dhigan yihiin waxay ka dhigan tahay un in lagu sii dhowaan maalin maalinta ka dambeysa lagu sii dhawaanaya in dagaalkii saddexaadii adduunka uu dhacaba waayo wax hoos usii dhacayaba ma jiraba isticmaalkii xitaa hubkan waaweyn ee hadda ruushka gudihiisa gaaraya saddex boqoloo kilomitr kazaaid gaaraya ruushka runtii aada uga carooday waa dee nin putinna waa nin aad baad adag oo go-aamadiisuna adag yihiin hadda waddanka go-aankiisa aan loogaga dambaynin marka intaan la gaarinba intuu trump soo fariisan xafiiska uu yiri afar labaatan sac ayaa ku joojin doonaa dagaalkaasi yaad moodaaba in yacni ka hor ay wax wax dhibaato weyn dhici kartaba oo meel laga soo noqdaan aan maaragtay ay jiri doonin haddii xaaladdu saa ku socoto waayo mar haddii isticmaalka nuclearka uu bilowdo waa xaalad aad u adag oo adduunka oo dhan halis gelinaysa caafimaad ahaan burbur iyo dhibaato ka imaanayaan oo dhaqaalaha adduunka dhaawac weyn gaarsiinaya oo aad moodaba in dagaalkii saddexaad adduunka inuu halkaaba ka bilowdo marka yurub wadamada reer galbeedka gaar ahaan yurub weliba ka sii gaar ah ee dalka aad ku sugan tahay ee britain oo gantaaladana ku taageeray ee ukraine sidoo kalena ay ka mid yihiin waxyaabaha xiisadda dhalisay sidaa aad sheegtay sidee looga dareemay dadka sidee u dareemeen tan iyo intii la isticmaalayba gantaalada uu leeyahay waddankan ingiriiska aana joogo welwelka aad ay u batay oo social media iyo idaacadahaba doodaha ugu badan ee shacabku isdhaafsanayaan waxaa ugu badan in maaragtay qaarna ay leeyihiin isticmaalkeedu waa ukraine ay waxtaraysa qaarna ay leeyihiin taas ma ayn heerkaan la gaarsiiyo oo waxaa laga yaabaa in taargetka ugu horreeya yurub haddii la yidhahdaba ay noqon karto oo waddanka ingiriiska oo aad ugu caraysayaan ruushkana marka werwer badan oo hadda mainka waxa ugu horeeya ee headlineka ka ah waddankan ingiriiska waa arrintaas isticmaalka la isticmaalay gantaalada meelaha fogfog ee marka hore mamnuuca ka ahayd ukraine inay isticmaasho oo qaar ingiriisku leeyihiin maraykanku wuu ka fog yahay dhulkan oo dabcan waa waddan xitaa awood u leh in gantaalada hawada ku maaragtay iskaga qabto laakiin waddankan ingiriiska wuu dhow yahay yurubu ku yaala in badanoo maaragtay uga jilicsan yahay kan maraykanka marka waa wadanka hadda ugu werwer badan waa ingiriiska yacni shalay maanta idaacadaha hadalka ugu badanba waa waa un arrinkaas
hadalka ama tallaabada ruushka ee ah inay dabcinayaan xeerarka isticmaalka hubka nuclearka iyo weliba siduu uga falceliyey gantaaladaasi ma jiraa ama sidee uga falceliyeen dalalka nato ama reer galbeedka bal maxay ka yidhahdeen iyagana waxay uga falceliyeen habow kala badnaadeene in arrinkaasu arrin aada khatar u yahay werwerku waa wada jiraa oo idaacadaha reer galbeedka ha u badnaadeen yurubta aad bay arrintan uga hadlayaan qaar waxay leeyihiin yaan la isticmaalin oo waa waddan nucleara ruushka oo waxaa laga yaabaa haddii caradu ay intaa ka sii badato inuu isticmaalo waana wax u baahan in hoos loo dhigo ugu dambayntii maxaa is leedahay ama aada u malaynaysaa inay xiisadan ku dambayn doonto xiisadana rajada keliya hadda la leeyahay waxay tahay trump oo ku galay kambeynka inuu afaraatan saac joojin doono ninkaasu haddee koleytaba go-aamadiisa isagu leh oo yacni aan la siiya saadaalin karin in uu soo dhex galo mar haddii ukraine ay weysa kaalmada maraykankana dagaalkaasi automatically wuu iska damayaaba waa gaari shidaalku ka dhamaadoo kale laakiin haddii maraykanku sii wado inuu hubkii iyo dhaqaalihii iyo maaragtay siyaasaddii ku taageeri jiray iyo yani dagaalku iska socon doonaa waaba laga yaabaa inuu kasii xumaado oo dagaalkii saddexaad ay bad nala gasho